muddooyinkii u dambeeyey qaybo ka mida magaalooyinka ku yaala maamul goboleedyada puntland galmudug iyo hirshabeelle ee soomaaliya waxaa ka taagnaa khalkhal ku yimi qaybo ka mida suuqyada magaalooyinkaasi kadib markii la diiday qaadashada shilinka soomaaliga ah iyaga oo sheegay in lacag been abuur ahay suuqyada soo gashay waxaanay taasi keentay in albaabada loo laabo qaybo ka mida ganacsigii magaalooyinkaasi iyadoo wax kala iibsiguna uu noqday mid mara amaba loo adeegsado lacagta doolarka oo caadi loo kala qaato amaba la mariyo hanaanka loo yaqaano e v c ee telefoonada gacan laysugu gudbiyo cabdalla muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada beledweyne bakhaarada ku haysta waxaana uu ka warramayaa isbeddelkaasi yimi nooca uu yahay dadkii maalinlaha oo wax naga iibsan jiray bataatanba hadda wax ma iibsadaan waayo waxay wax ku iibsan jiraan waxay maantay ay soo shaqaystaanoo joornaatiya waayo maba jiro joornaati oo wax lagu iibsadaa nin e v c haaye moogii nin kale wax ma iibsado aniga hadda ka soo qabo baqaarriyaan ahay dadka tafaariiqda gada jiray iyo dadka jumla waxu gada jiray dadka tafaariiqda gada jiraa badnaa haddana lama haayo cid tafaariiq gadato arrintan ayaa timi kadib markii shakigaasi lacagta aawadeed ay ganacsatadii wax laga iibsan jiray bilaabeen inay ku iimiyaan badeecadooda lacagta doolarka waa sida uu tilmaamayo bashiir aadan oo isna ka mida ganacsatada magaalada gaalkacyo badan markii aad lacagta adiga aad qafka abiilka xaafadda loo qaado wax lacagta laga qaadanaya ma jirto marka waxaa lagu leeyahay ken dolar hal dolar ima tusaalahaan f c blas ima sahal lacagtaas ayaa hadda wax lagu kala gadanayaa dadkuna ma haystaan inta oo dan yartaa may haystaan waxay haystaan lacagtii taallay dalka waana laga qaado waayey marka laga yimaado hakadka ku yimi habsame u socodkii wax kala iibsiga ayaa arrintani noqotay mid si toosa u taabata nolosha guud ee dadka gaar ahaana dadka dan yartaa ee aanay soo gelin ama aan haysan lacagta doolarka sidoo kalena aan isticmaalin adeega e v c-ga ee telefoonada gacanta la isugu gudbiyo leyle xuseen oo ka mid ah ganacsatada danyarta ee ku dhaqana degmada hobyo ayaa v o a u sheegtay in lacagihii ay dadku haysteen loo sheegay inay dhacday islamarkaana mid cusubna aanay soo gaadhin dadkiina haddii ay lacag suuqa la tagaan aanay waxba ku soo iibsan karin lacagtan cusub oo la sheegayana nama soo gaarin lacagihii horeeto oo ay haysteenna waxaa la yidhi way dhacday wax wax intiga gadanaya ma jiraan xaaladooda maba laga sheekayn karaan ku yidhi maanta haddaa ku shil magaalada la aadaadada waxba soo gadan karin micnii dadka awalna e v c ma aysa haysan e v c na ma aysan isticmaali jirin dadku lacagtan baa la isticmaali jiray qof walbaba lacagta yeertaada ee haystan waxaa la dhaha way kaa dhacday xaawa jaamac axmed oo ka mid a ganacsatada jeebyaraha ee magaalada gaalkacyo ayaa iyaduna sheegtay in aanay doolar haysan lacagta kaashka ee kooban ee gacantooda ku jirtana laga kala soocayo lana diiday in laga qaato si weynuu noo saameeya annaga sarifka wax aan ku samayno ma naqaano e v c ma haysano doolar ma haysano kaashka yarka aan haysanana waana laka diiday meeshaan tagno waana laka kala soocayaa wax aan samaynana ma naqaano xaawo sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa islamarkaana ay isbarbardhig ku samaynaysaa noloshoodu sidii ay ahayda ka hor xaaladan iyo weliba haatan sida ay tahay iyadoo sheegtay inaanay garanayn waxay sameeyaan islamarkaana noloshoodu hadda ay ku maareeyaan dayn ay qaataan wax nolol maalmeedaan iska haysanay annaga nolosheenna markaas aan ku qanacsannahay laakiin hadda wax aan samayno ma garanayna annaga nolosheenna waxba kuma maareyna deyn le iska qaadqaadana maana wax annaga kaasha ama lacag doolar aan bixinno ma jirto marka laga soo tago dadka danyarta ah ee ganacsiga kooban haysta ayaa cidda ay sida adag u taabatay ay tahay dadka muruqmaalka ah ee ka xoogsan jiray suuqyada magaalooyinka ee arrintani ka dhacday cabdi maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay dadka danyarta ah ee ka xoogsada magaalada beledweyne oo ka mida magaalooyinka ay suuqyadooda diidmadani waxaana uu v o a uga warramay noocyada shaqada dadka danyarta ay ku xoogsan jireen iyo weliba sida ay u saamaysay wallaahi nolosha nin gaari gacanuu ku shaqaystaa nin dhulkau dallaalaa nin arigau dallaalaa nin lacagtou macnaha u ka shaqaystaa u dallaalaa dadka noloshiisu nolol aad u habboonba maahan marka shaqada shacabka oo gobolkau ka shaqeeyo ama lagu shaqaysta aad fiirido shaqa waada hoo shaqooyinkii hore oo xilligii xiliyaashii dowladda jiri jiray ma ahan shaqa dadban oo laxsan oo hal maalin haddii la waayo maalinka labaad ciddu u baktinaysaba waayo sababtoita waa nolol maalmeed oo hal maalina birdhayli haddii qofku shaqo waayo gurigaas caawa dabkiisu waa damaya dabku hadduu damane ciddaas hadda waxay tahay cidu kaaga sheekay mayso adaaba garan kara xisaabtaas ninkii konta kunuu soo helay waxbuu ku waayey labaatan kunuu soo helay waxbuu ku waayey ani hadda lacag yar oo maanta sal aad sarraftay oo ka sarraftay meesha suuqa sarrafka aaggan degana suuqa waa layga diiday maxaa marka wax ku gataa marka doolar ma haysto shira soomaaliga iyo kan soomaalina waxbaaba laga geli diiday marka reerka inuu baaba maxaa uga dhiman marka arrintani keliya ma aanay saameynin magaalooyinka hase yeeshee sidoo kale waxa ay taabatay dadka ku dhaqaana dhulka baadiyaha oo iyagana ay noloshooda ku xidhnayd ee magaalada oo ay wixii adeega u soo doonan jireen bashiir aadan oo ka mid a ganacsatada magaalada gaalkacyo ayaa ka warramaya mid ka mid a dadkaasi oo uu la kulmay islaan ayaa ii timid oo wadatay lacag eh, shan iyo toban malyan ah oo baadiye ka saf- soo safartay xoolihiina ay ka dhammaadeen oo aan aad ula yaaba waxay tidhi eh, cayrtii waxay nooga dhammaysay xoolihii baa naga dhammaaday haddana waxaa naga dhammaaday shan lacagtii baa naga dhammaatay shan iyo tobanka milyan baa iga- waxa iga haray tidhi shan iyo tobankii milyan waxaan waxba aanu kagama gadan karno marka sidaas awgeed waxay tahay xoolihiina waa naga dhammaadeen lacagtiina waa naga waa naga dhammaatay oo waa nagu nacay oo waxna looga gado waa aad u qiirasneed waan la yaabay marka ilaahay subxaana qaadir ah ilahay waxaan ka rajaynaynaa farad khayr qaba in ilaahay noo furo waxaana ka codsanaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya in lacagahan ay dheelitirto oo ay lacag samayso walow aanan weli arrintan xal rasmiya loo helin ayaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo dhowaan waraysi gaara siya v o a uu sheegay in dowladdu ay la socoto arrintan islamarkaana marka hore nidaamka ay hagaajinayaana si ay wax uga qabtaan waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid ah inaan isu keenno guddi khubaro ah oo ka kala yimid adduunyada oo dad soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala talaya arrimahaas dowladda soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyinka ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimahaas cirbada arrintan ayaa ku soo beegantay xilli weli ay sii taagan tahay raadadkii ay bulshada kaga tagtay abaartii ku daba dheeraatay ee saamaysay dad iyo dunyaba iyadoo qaar ka mid a magaalooyinkaasina ay dadweynuhu isu soo bax ku muujiyeen sida ay noloshooda u taabatay